dadkayga waan jeclahay dadkayga waan jeclahay
dadkayga waan jeclahay dadkayga waan jeclahay
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wanaagsan dhegeystayaal meel walbaad joogtaan iyo si walbaad noo maqlaysaan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka maalinlaha ee codka soomaalida goorahan oo kale aad ka dhegeysataan idaacadda star f m istuudiyaha magaalada muqdisho anigoo cali maxamed cali ayaa barnaamijka soo jeedinaya Sumaya, waxaad ducaynu diidayaa, danteeda taabsiinaya, dunida gaadhsiinaya, danteeda taabsiinaya, dunida gaadhsiinaya. Dadkayga waan jeclahay, dadkayga waan jeclahay.
dadkayga waan jeclahay
dhegeystayaal waa maalin talaada taariikhduna ay ku beegan tahay toddobada bisha febraayo sanadkuna waa labada kun toban iyo toddobada maantii barnaamijka codka soomaalida qodobka aynu kaga hadli doono waxa uu noqon doonaa naasnuujinta iyo faa-iidada markaasi caruurta ay u leedahay naasnuujinta ayaa faa-iido weyn waxa ay u leedahay caruurta ilaahayna qur-aankiisa waxa uu ku sheegay in laba sano la nuujiyo naaska caruurta la nuujiyo dhegeystayaal faa-iidooyinka faraha badan ee markaasi naasnuujinta caruurta ay u leedahay ayaa waxaa markaasi ka mid ah in ay muhiim tahay hooyadu in ilmaheeda markaasi ay naaska nuujiso dhaqaale ahaanna waa cuntada markaasi ugu raqiisan waa cunto markaasi wakhti walba diyaara habeen iyo maalin waxa ay saacidaan naasnuujinta minka hooyada islamarkaana faa-iido weyn ayuu markaasi naasnuujinta ay u leedahay caafimaadka hooyada waxaa naasnuujintu qeyb weyn ay ka qaadataa xiriirka hooyada iyo cunugeeda iyo markaasi iyadoo halkaasina uu ka dhasho jacayli kalgacal weyn oo markaasi dhexmara hooyada iyo caruurteeda waxa uu yareeyaa kansarka ee ku dhaca naasaha ee dumarka waxa uu dheereeyaa ama faa-iido u leeyahay kala dheeraynta ilmaha ama hooyadu markaasi uurka markaasi ay qaadayso islamarkaana ay fursad u helayso inay kala dheerayso xilliga ay uurka ay qaadayso waa cunto markaasi isku dheelitiran oo dabiici ah lagana heli karo wax kasta oo markaasi nafaqo ah oo u baahan yahay cunuga waxaa ku jira fitamiino badan oo kala duwan caanaha naaska hooyada haddaba dhegeystayaal barnaamijka goordhow waxaan idinkugu soo gudbin doonaa doctor ibraahim aadan cali oo ah bare wax ka dhiga jaamacadda hoob ee magaalada muqdisho sidoo kaleetana ah khabiir caafimaad oo faahfaahin ka bixinaya faa-iidada naasnuujinta ay u leedahay caruurta maanta qodobkaasi ayaynu barnaamijka ku eegeynaa sidee markaasi loogu wacyigelin karaa dumarka in markaasi caruurtooda naaska ay nuujiyaan si caruurtii markaasi ay u noqdaan kuwa markaasi hela caafimaad wanaagsan iyo difaac markaasi caruurtii ay yeeshaan jirkooda qodobkaasi ayaynu maanta barnaamijka codka soomaalida kaga hadli doonaa dhegeystayaal waxaa naga soo wici kartaan telefoonka lambarkiisu yahay eber lix hal lix eber eber eber shan shan shan sidoo kale lambarka gaaban afar hal hal ayaad fariimaha noogu soo diri kartaan waa farxaan daahir ayaa barnaamijka ii farsameynaya mar kale kusoo dhowaada
waa barnaamij ballaaran waa baaq nabadeed waa baraariyo guul bulshaduu ka hadlaa bulshaduu la hadlaa bulshadaana hadlaysa
soomaali waa bah quree beledaan ku dhex baahday siduu u baabi'in laa waa barnaamij u taagan
nabadduu baafinayaa colaadduu baajinayaa bartilmaameedkiisuna waa arligeenna ballaaran nimcadu ay burqanayso inaan ku baahi baxno baryana aan iska dhaafno
been haddaad akhrinayso bala aad holcinayso sharkacawdu bilaahiye kaalin kuuma bannaanee bannaankaas naga qaad
khayr haddaad bandhigayso tala hayse bayaan ah bilkhayr aan ku dhahnee bishaaradaad waddo maanta kaalayo nagu biiri
codka soomaalida
dadkayga waan jeclahay dadkayga waan jeclahay
mar kale dhegeystayaal een kulanti wanaagsan kuna soo dhawaada barnaamijka codka soomaalida oo maanta aynu kaga hadlayno naasluujinta iyo faa-iidada markaasi caruurta ay u leedahay barnaamijka waxaynu ku bilaabaynaa waraysi goordhow aynu yeel- la yeelanay titoor ibraahim aadan cali oo ah bara wax ka dhiga jaamacadda hoob ee magaalada muqdisho islamarkaana ah khabiir caafimaad oo markaasi ka hadlaya faa-iidada caruurta ay u leedahay naasluujinta waxaana uu yidhi titoorka
naasnuujintu aad bay qaali u tahay sababtoo ah uma baahna een, naasku in la diyaariyo uma baahna waa manaha markas waa diyaar Eh, sidoo kale manaha dhaqaale ahaan manaha isheeg waa cuntada adduunka ugu raqaysan waayo manaha xilli kasta la heli kara waayo sidoo kale een, waa xilli kasta habeen maalin iyo meel walba aad joogtid manaha anug wuu heli karaa Eh, sidoo kale een, waxay faa'iido kale u leedahay taa hooyada markay anuga dhasho eh, markii ay naaska hore laga siiyo in oo manaha minkii oo kale deg deg uu xirmo Eh, waxaa sidoo kale manaha een, meesha ka ziyaadayo manaha in hooyada iyo anugeeda ay isjeclaadaan Eh, sidoo kale een, naasnuujinta naaska faa'iidada u leedahay waxaa ka mid ah een, in oo hataa meesha uu ka yaraado oo cudurada ku dhaca naasaha oo kale Eh, sidoo kale macnaha een, wuxuu dhe- dhe- dheereeyaa naasnuujintu macnaha waxa loo yaqaano een, family planning an- ama in ilmaha iyo macnaha waktigooda uu dheereeyo xilliga macnaha een, birth spacing oo kale dhalidda Een, taas sidoo kale waa ti uu ilaahay qur-aankiisa uu ku sheegay in anuga uu la nuujiyo laba sano sidaa daraaddeed macnaha faa'iido badan ayay u leedahay ee naasnuujintu een, hooyada iyo anugaba Een, waxyaabaha kale anuga u leedahay waxaa ka mid ah waxay u tahay eh, anuga cunto dabiici ah oo isku dheeli tiran oona laga heli karo wax alla wixii nafaqo ah u baahnaa canuga sidoo kale waxaa ku jira waxyaabo badan oo sida caanaha laba sukriyada loo yaqaana mase lactose taas oo een, qayb ka ah eh, in oo ay koriso een, maskaxda canuga sidoo kalena een, canuga ay u diyaariso in canug oo fayow oo caafimaad qaba uu noqdo Eh, sidoo kale een, maado kale waxaa ku jira muhiim ah cholesterool loo yaqaano oo qeyb ka qaata een, in oo neerfaha anuga iyo sidoo kale ay ka hortagto in xididada dhiig ay fariistaan brotiinaha ku jiro waxyaabo kale oo lafaha dhisaa ku jiro caanaha naaska marka mar walbana waa diyaar sidoo kale waa caano fresh ah oo aan u baahnayn in oo la kululeeyo mas macnaha wax kale lagu daro mise meel kale lagu xifdiyo waa xilli kastay diyaar yihiin heerkulkooda waa sidii loogu talagalay waa heerkul oo heer sare ah mana qaboobna mana kulula Eh, caanaha naaska ee canuga arooshiisa dhib uma keenaan waa manaha si sahlan ayay ku shiidi karaan Eh, si si fudud ayaynay ku mari kartaa eh, waxaa loo yaqaano caloosha Eh, taas oo ku saacida canuga in uu si fiican ugu hurdo ama manaha uu si fi- si fiican oo kale uu u koro marka eh, markastana een, hooyadii canuga way isku xirnaanayaan manaa ma kala fogaanayaan marka waxay ka mid tahay marka faa'iidooyinka een, caanaha naaska ay ilmaha u leeyihiin sidoo kale een, caanaha naaska hooyada infection ma laha waxay ka hortagaan wax alla wixii oo jirka soo warara ayay ka hortagaan sababto waa difaac xoog badan waayo sidoo kale caanaha naaska canuga waxay u yihiin een, raashin dhamaystiran ayay u yihiin oo manaha een- een- een- een, wax kasta wixii oo raashinka dhamaystiran lagu yaqaanay ama lixda qaybood oo raashinka ahaa sida manaha proteinkii vitaminskii carbohydrateskii ama waxyaabaha oo manaha mineralkii iyo biyihii intaas oo dhan waa laga helaa waxaa laga helaa sidoo kale oo zaa'id ugu buuxa waxaa loo yaqaano sida vitaminka loo yaqaano vitamin c iyo vitamin e marka eh, naasnuujintu een, sidee markaasi ay faa'iido ugu leedahay een, xagga een, dufaaca jirka een, caruurta iyo cudurada soo qaabila in adkaysi jirkooda u yeesho
naasujintu macnaha een- een canuga naaska la siiyey oo xilligii loogu talagalay oo u wanaagsanayd la siiyey ee, canugu wuxuu ka badbaadaa wax alla wixii cuduro ah oo manaha soo weerari lahaa haddii oo manaha wax kale la siin lahaa sidoo kale waa energy oo manaha oo tayo leh markii la fiirsho manaha ee, oo canuga kululeeya oo canuga manaha u dhamaystiran ee, marka waxay sidoo kale manaha naaska markii la siiyo canuga een- een, eh, ka hortagaan in oo ay in ilmaha ay ku dhacdo waxaa loo yaqaano dhiig yari oo kale inay ku dhacdo Eh, sidoo kale manaha een, waa caano oo mar kasta diyaar ah marka faa'iido badan ayay u leedahay ilmaha inay koraan in ay manaha maskaxdooda ay korto jirkooda inuu koro iyo sidoo kale hataa ilmaha oo kale oo ku xiga iyo dhexdooda manaha in space uu soo dhexgalo oo wanaagsan eh, manaha dhinaca kalkorinta oo kale marka loo fiirsho marka caafimaad ahaan iyo manaha isjecla eh, in waalid iyo hooyadiis eh, mise canugii iyo iyo waalidkiis ay isjeclaadaanna waxay u- u tahay manaha faa'iido kale oo dheeri ah bal cunuga een, si wanaagsan naaska hooyada u siisay oo wakhti fiican ee naaska la nuujiyey iyo cunuga aan helin naasnuujin wanaagsan xagga caafimaadka muxuu yahay aan farqiga u dhexeeya waad mahadsan tahay eh, farqiga u dhexeeya canuga naasnuujinta wanaagsan helay iyo canuga naasnuujinta wanaagsan aan helin kan naas- naasnuujinta wanaagsan helay een, wuxuu u koraa si wanaagsan markii loo fiirsho dhinaca maskaxiyan iyo fahanka iyo manaha een- een, iyo iyo isjeclaanshaha iyo manaha een, bulshada dhexgalkeeda Eh, sidoo kale kan oo naasnuujinta wanaagsan helay waxa uu eh, uu helaa waxaa loo yaqaano in oo manaha een- een, aan ku dhicin sida een, cudurada halista ah ama degdega ah ilmaha markii sanadka da-da halka sano ay ka yar yihiin ay halista ugu jiraan ay ka mid yihiin sida malnutritionka ama nafaqadarar oo kale iyo shubanka iyo waxyaabahaas oo dhan canuga naaska la siiyey manaha kuma dhacaan laakiin canuga oo aan naaska helin wuxuu halis ugu jiraa in oo wax alla wixii oo opportunistic disease ama ama cudurada fursad gaadka ah ay ka mid yihiin sida manaha eh, anemiyada oo kale ay ka mid yihiin shubanka oo kale ay ka mid yihiin een, ee, waxyaabaha oo manaha een, oo halista ama halista gelin karaa dhammaantood in uu deg deg ay u haleelaan sidoo kalena ilmihii aan maskaxdiisa korin oo mar kasta uu yahay canuga aggressive ama xanaaq badan sidoo kale da-dii oo canuga iyo manaha iyo miisaankiisa waxaan isu yeelan oo laga yaabo in canuga ay ku dhacdo waxaa loo yaqaanaa een, l- miisaankiisa inuu yaraado sidoo kale in body maskiisa ama jirkiisa manaha koriimada muuqihiisa iyo sidii laga rabay da-da sanadka koowaad canugii uusan noqon marka in meesha ay ka baxdo een, ee, inter- interaction waxaa loo yaqaano mase isdhexgalkii waalidkii iyo canugii manaha canuga naaska helin ma aha manaha ma u dhowaa sida canuga naaska helay oo kale waalidkiis ama hooyadiis uma dhowaa laakiin canuga naaska helay manaha mar kasta hooyadiis ula joogaa habeen walba xilli kasta wakti kasta manaha naasu helaa manaha ee, waa kangaru mother saas la dhahaa manaha sida oo canuga oo kangarka ah mase ee, xayawaanka oo oo ee, kangaruga loo yaqaano manaha een, canugiisa oo kiishka oo manaha oo dhabtiisa ugu jiraa oo kale ayuu ugu jiraa canuga hooyadiisa naaska siinayso laakiin canuga aan naas gelayn eh, jaanis badan uma helayo waalidkiisa ama hooyadiisa inuu lasii taagnaado marka sidaa daraaddeed eh, farqi weyn ayaa udhexeeya dhinaca koriimada maskaxda koriimada muuqaalka ah ee da-da sanadka koowaad markii la fiirsho oo loo yaqaano eh, infancy ama eh, markii canuga la qalo ilaa iyo sanadka koowaad waa xilliga canuga u baahan yahay eh, daryeelka ugu badan uu u baahan yahay kadib eh, haddii canugaas naas uu helo sanadka koowaad waxyaabaha muhiimka u ah inuu helo waxaa ka mid ah breastfeeding naasnuujin inuu helo in daawooyin sida talaalka oo kale inuu helo iyo waxyaabaha kale oo manaha eh, in canugi care ama daryeel mase waalidkiis uu la taagnaado intaas haddii uu helo marka canugaas wuxuu noqonaa canug maskaxiyan iyo eh, dhinac kasta iyo jirkaba ka kora laakiin canuga haddii uu intaas uu waayo wuxuu halis ugu jiraa marka eh, inuusan korin eh, ama wax eh, ku dhacdo waxaa loo yaqaana standard growth ama koriimadiisa inay eh, sidii laga rabay si ka duwan ay noqoto
waa hagaag dhegeystayaal een, waraysigaasi waxaynu la yeelanay doctor ibraahim aadan cali doctor somow oo ah macallin wax ka dhiga jaamacadda hoo magaalada muqdisho islamarkaana ah een, khabiir caafimaad een, aad buu u mahadsan yahay doctor ibraahim maanta barnaamijka waxaynu ku eegaynaa naasnujinta iyo faa'iidada markaasi een, caruurta ay u leedahay dhegeystayaal waxaad naga soo wici kartaan lambarka eber lix hal lix eber